qaaradda yurub ayaa la ciirciiraysa qulqulka qaxootiga ka imanaya dalal ay colaado ba'ani ka jiraan oo dalka siiriya uu ka mid yahay taariibayaasha inta badan doonaya inay soo gaaraan qaaradda yurub waxa ay soo maraan laba waddo oo midda koowaad ay tahay inay ka soo baxaan dalka liibiya iyaga oo soo mara badda mediteraneanka halkaasna ay uga sii gudbaan dalka talyaaniga marka talyaaniga ay gaaraanna ay u tabaabushaystaan in ay galaan dalal kale oo jarmalka iyo faransiisku uu ka mid yahay inta badan tahriibayaashaas waa kuwo ka imanaya qaaradda afrika sida dadka suudaaniyiinta soomaalida etoobiyaanka iyo eritreyaanka jidka labaad ayaa ah midka ay isticmaalaan inta badan qaxootiga siiriyaanka ah waxaana ay marka hore yimaadaan dalka turkiga iyagoo uga sii gudba dalka griiga oo qaxooti fara badan ay joogaan kadibna waxa ay u sii gudbaan dalalka masedoniya serbiya hungari awstriya ilaa ay ka gaaraan dalka jarmalka waana meesha maalmihii lasoo dhaafay loo fasaxay in ay gaaraan kadib markii ay muddo ku xayirnaayeen magaalada budabest ee dalkaasi hungari maryan namaadi waa haweenay u dooda xuquuqul insaanka waxaana aaminsan tahay in dadkan dhibaato ay ka soo carareen loona baahan yahay in la furo xuduudka si qaxootigu ay u helaan amni iyo nolol
you know, the, the migration crisis is a colossal one. It's a colossal human tragedy.
waxa ay la tahay in mushkiladda tahriibayaashu ay ka barbar dhalatay khasaaraha xooggan ee ku dhacay dadka waxa aanu arkayno ayaa ah in dad badan oo isugu jira rag dumar iyo caruur isku dayaya inay soo gaaraan meel nabada waxa ay la tahay anigoo ka imaanaya waajibka dareenka aadminimo iyo qof u dooda xuquuqul insaanka in marka hore ay muhiim tahay in dadkaasi loo furo xuduudaha iyo in la hubiyo inay helaan raashiin deegaan iyo inay helaan amniga ay xaqa u leeyihiin waxaa isbeddel xooggan uu ku yimid dalalka yurub madaxdooda oo markii hore meel adag iska taagay qulqulka qaxootiga hase yeeshee waxay u dhega nuglaadeen sawirkii xoogganaa ee naxdinta badnaa ee ku saabsanaa meydka ailan kurdi oo ah wiil yar oo siiriyaan ah oo meydkiisa laga helay xeeb ku taalla waddanka turkiga waxaana ailan uu astaan u noqday baaxadda weyn ee dhibaatada ah ee qaxootigu ay la kulmayaan maryan namazi waxaa mar kale ay aaminsan tahay in dacaayadaha inta badan ay yihiin kuwo ka imanaya dowladaha iyadoo tusaale u soo qaadatay sidii looga hadlay iyo qaabkii loola dhaqmay qaxooti iyagu ku sugan marinka kaley oo doonaya in ay dalkan britain u soo gudbaan I think what we're seeing is despite, uh, you know, a lot of the propaganda by governments against the asylum seekers.
Waxaan aragnaa inay jiraan dacaayado badan oo lid ku ah dadka magangelyadoonka ah, gaar ahaan wixii ka horreeyey dhimashadii carruurta aan aragnay. oo waxaa tusaale noogu filan dhimashadii aylan oo dhowaan meydkiisa laga helay xeeb ku taalla turkiga iyo sawiradiisii calaamadda u noqday baaxadda ay leedahay dhibaatada ay dadku ka cararayaan waxaan dowladda ka maqlayno waa wax lid ku ah muhaajiriinta iyo dadka magangelyadoonka ah waxaana tusaale u ah haddii aan dib u milicsano dhowr toddobaad ka hor sida loola dhaqmay tahriibayaasha ku sugan marinka kaaley waxaan aragnaa in marar badan shacabku ay ka wanaagsan yihiin dowladda oo isku dayaysa inay xirto xuduudda dadweynuhu waxay cadaadis xooggan dowladda ku saareen in wax laga qabto arrimahan waxaan hadda arkaynaa in dowladaha yurub ay qaadayaan tallaabooyin wanaagsan jarmalkuna waxa uu yahay tusaale fiican labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka jarmalka soo gelaya kumanaan qaxooti ah kadib markii dalkaasi uu fasaxay waxaana loo soo dhoweeyey si aad u wanaagsan iyagoo dadku ay muujinayeen inay ku faraxsan yihiin inay dalkaasi soo gaaraan oo ay ku noolaadaan waxaa weli taagan jahawareerka ku hor gudboon madaxda qaaradda yurub oo ku kala qaybsan sida loo maaraynayo tirada aadka u badan ee qaxootiga ilaa iyo haddana ma jiro qorsho cad oo qaaraddu ay ku midaysan tahay cabdilqaadir axmed nuur waa sharci yaqaan waxa uu ka howlgalaa magaalada tan london waxa uu aaminsan yahay in dadkaasi ay xaq u leeyihiin in loo aqbalo qaxooti ahaan isagoo dib u milicsanaya heshiiskii geneva ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo kontonkii sharcigaas wuxuu dhigayaa oo markaas sal dhexday wuxuu ahaa sharciga iminka qaxootiga conventionka oo qaxootiga qof yaa qaxooti sska qaxootinimada yaa leh qof kasta oo runtii ama maaragtay ka soo cararay wax fikirka siyaasiga ama mid diini ah ama ama maaragtay mid shaksi ah dhibaato ku dhacday oo buuxiyey shuruudaas ayaa noqon kara qaxooti noqon kara dalka hungary ayaa isagu waxa uu ka mid yahay dalalka mowqifka adag iska taagay dadka qaxootiga ah waxaana uu muujiyey diidmo halka dalalka faransiiska iyo jarmalkuna ay u ololeynayaan in lala yimaado nidaam lagu midaysan yahay oo qaaraddu ay ku qaybsanayso qaxootiga dowladda dalkan britain ayaa iyadu waxa ay sheegtay in kumanaan qof ay ka soo qaadan doonto xerooyin qaxooti ah oo ku yaalla dalalka dariska la asiiriya waxaase ay diidan tahay in qaxootiga hadda ku sugan qaaradda yurub ay oggolaato hay-adda qaxootiga ee u n h c r waxa ay sheegtay in labada kun iyo shan iyo tobanka dad ka badan nus milyan ay soo gaari doonaan qaaradda yurub weli qaaradda yurub ma aysan la iman xal ay ku midaysan yihiin madaxdu si wax looga qabto arrinta qulqulka qaxootiga waxaana muuqanaysa in dhibaatada tahriibku ay tahay mid sii socon doonta ridwaan xaaji cabdiweli v o a london